colaada wuxuu ahaa marka ugu horreysay kulan ay coddatay dowladda federaalka ah si looga wada hadlo qorshe maamul iyo nabadeyn loogu sameynayo deegaanada dhowaan laga xoreeyay al-shabaab oo horey muddo sanad iyo dhowr bilood ka hor ah ay madaxda wasiirada arrimaha dibadda urur goboleedka igaad iyo madaxweyneyaashuba ay uga wada hadleen dhowr jeer ayay dowladda codsatay in kulan deg dega loo qabto si arrintaasi mas-uuliyadeeda iyada loogu soo wareejiyo oo looga wada hadlo laakiin mar walba duruufo ayaa ayaa caqabadaha ku imaanaya in kulankaasi uu dhaco kii la filayay shalay in uu dhaco balankii dambe wasiirada arrimaha dibadda waa isku tageen laakiin dowladda kenya ayaa sheegtay in aanay jirin dowlad u diyaara hadda oo kulanka ka qaybgeli kara iyo wasiir arrimo dibadeed intaba oo waxay sheegeen inay xilli kale guura ku jiraan sidaas aawadeedna dib loogu dhigo sida ay xaqiijisay wasiirada arrimaha dibadda falastiin ilaa iyo hadda wafdiga ra-iisul wasaaraha ayay la kulmeen inta ay joogeen magaalada addis ababa
wafdiga ra-iisul wasaaraha colaad wuxuu kusoo aaday xilli ay halkan joogaan madaxweyneyaal iyo mas-uuliyiin kaloo kala duwan oo qaaradda afrika ah laakiin si rasmi waxay u wada kulmeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan ethoopia ra-iisul wasaaraha waa ay is arkeen laakiin caawa la filayaa in kulan uu dhex maro labada ra-iisul wasaare sidoo kalena xalay waxaa casho u sameeyey wafdiga ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kilinka shanaad iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi oo magaalada addis ababa casho ugu soobiyey marka waxaa moodaa in ay weli ay kulamo iyo shirar ay la leeyihiin mas-uuliyiinta dhinaca ciidamada arrimaha dibadda iyo guud ahaan dowladda ethoobiya ay weli ku jiraan wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaad ii sheegtay in shirkii ay dowladda soomaaliya horey u codsatay looga hadlayay arrimaha nabadeynta gobollada laga xoreeyay shabaab dib loo dhigay maalmaha soo socda qorshaha wafdiga dowladda muxuu yahay
ilaa hadda wakti looma qaban kulankaasi uu dhici doono laakiin waxay u badan tahay in ay tahay bal inta kenya laftarkeeda dowladeeda maadaama madaxweyne cusub la doortay inta wasiirada laga soo dhisaayo in kulankaasi uusan maaragta hadda uusan dhiceynin laakiin waxaa laga yaabaa sida ay wasiirada arrimaha dibadda iyo xaqiijisay in madaxweyneyaasha wadamada urur goboleedka igaad ay ku kulmaan magaalada nairobi kadib caleemasaarka maalin kadib caleemasaarka madaxweynaha cusub kenya uhuru kenyatta oo markaa shirkii la filayay inuu addis ababa ka dhaco nairobina oo ka dhaca laga yaabaa iyadoo isu isoo heer madaxweyne ah waxaa ka qayb geli doona madaxweynaha soomaaliya ethoobiya kenya iyo madaxweynaha jabuuti iyo sidoo kale uganda laakiin wuxuu u egyahay hadda in heer madaxweyne uu ku dhici doono marka dowladda kenya lasoo dhisana ay wasiirada arrimaha dibadda sidii horeyba ay u ballansanayeen kulankoodana u dhici doono